faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedaa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan waa redio cadaada kusoo dhawaada warka subaxa qodobada saa kaa dhagayso doontana waxaa ugu daroon dowladda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday guddiga shirka dibshisiinta ee dhowaan ka dhacaya dhuusamareeb maamulka gobolka karkaariya saraakiisha ciidamada oo yeeshay shir looga hadlayay adkeynta ammaanka gobolkaasi qaar ka mida musharaxiinta madaxtinimada jubbaland oo qaldhaan ka muujinaya guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland wasaaradda ganacsiga maamulka koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ku qabatay tobabar ku saabsan xoojinta ganacsi yaryar intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roran warka subaxe saakay goorra udiga gorubarkaas wantaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax khamiisa taarada ay ku aastaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun sagaal iyo tobanka iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga shirka dibshisiinta ee dhowaan ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa magacaabay guddiga qaamqaabada shirweynaha dibshisiinta ee galmudug kaas oo ka dhici doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug guddiga la magacaabay ayaa waxay ka kooban yihiin labiyo toban xubnood oo laga soo kala xulay kooiyo tobanka bilood ee dega deegaanada galmudug xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalk dibshisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa warbaahinta u sharaxay magacyada guddan uu magacaabay iyo shaqooyinka ay qaban doonaan bismillaahi raxmaan raxiim dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhegaystay talabixinta mas-uuliyiinta galmudug ku matila golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed markuu dhegaysta dhaqanka culimmada waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer galmudug markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn dhexmarta shacabka galmudug si loogu diyaariyo inay wada dhistaan maamul dowlad goboleed oo ay u dhan yihiin markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed oo ay wada gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug isagoo ku baraarugsan in la joogo wakhtigii la dhisi lahaa maamul dowlad goboleed galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday isagoo dareensan khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan maamul la isku raacsan yahay wasiirku wuxuu go'aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo in la dhiso guddi qabanqaabada shir in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka labaad tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka koobaan wuxuu ka koobnaanayaa labiyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha deggan dowlad goboleedka galmudug marka lasoo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay isku waxay iska dhex dooranayaan kow guddoomiye labo guddoomiye ku-xigeen saddex xoghaya howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow labo maxamed nuur gacal saddex aadan cusmaan xuseen afar maxamed maxamuud gacmo dheere shan cabdikaafi maxamed maxamuud lix xasan maxamed jimcaale toddobo ambaasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad siddeed faadumo axmed caalin cureeji sagaal cabdi maxamed jaamac toban mahad aadan guuleed kow iyo toban cabdulaahi aadan xaashi labiyo toban sahre colaad cabdi qodobka afraad ee wareegtada guddiga qabanqaabada maamulka gobolka karkaar iyo saraakiisha ciidamada ayaa yeeshay shir looga hadlaya adkeynta ammaanka gobolka cabdicasiis haybe ibraahim ayaa warkan ka soo diri karkaar shirkan ayaa waxaa looga arrinsanayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen adkeynta amniga gobolka karkaar iyo sidii looga hortegi lahaa dadku iyagu caadaystay inay xirmaystaan goobaha dhuldaaqsimeedka hareeraha ceelasha oo ay xooluhu ka cabbaan iyo labada dhinac oo laga soo galo magaalada qardho dhanka kale dadka ku nool gudaha degmada qardho ayaa waxaa loogu digay in ay banneeyaan hareeraha waddooyinka kana shaqeeyaan bannaynta waddooyinka lana shaqeeyaan laamaha amniga ee gobolka waxaa subaxnimadii saaka shirkan ka soo qayb galay saraakiisha amniga gobolka karkaar iyo maamulka degmada qardho maamulka gobolka karkaar duqa degmada qardho cabdisuciid cusmaan ayaa ugu horeyntii ka hadlay shirkaasi isagoona bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee gobolka ay kana qayb qaataan horumarka ka socda degmada qardho iyo deegaanada hoos yimaada saakan waxaan halka isugu nimi xafiiska guddoomiyaha gobolka karkaar in lagaga arrinsado magaalada nabadgelyadeeda iyo dhulboobka lagu hayo magaalada qardho waxaan saaka soo jeedinaynaa marka in maanta laga bilaabo la qaadi doono olole lagu bannaynayo dhulkii ay daaqi jireen xoolaha iyo dhulkii ay lahaayeen soonaha ceelasha waxaan soo jeedinaynaa inta xuduudta magaalada waa la yaqaanaa kilomitr go-an bay leedahay wixii ka baxsan waxay noqon doonaa dhul si sharciya darra ah lagu degay markaynu ka soo bilowno harweyn wixii ka soo xiga xagga magaalada dhirta harweyn waxay ka bintahay bilicda magaalada qardho cidna looma ogola inay goyso cidna looma ogola inay dhex degto laakiin wixii bannaanka ka sokeeya laga soo bilaabo ayaa ah seeraha deegaanka magaalada qardho dhinaca kana waxa weeyaan ilaa falaxfalaxda magaalada wixii ka sokeeya oo dhinaca garowa marka loo baxayo xaggana ilaa magtuulada kubo ilaa wixii ceelasha ama meesha laiyo ceelasha laga qoday oo wixii ka soo hooseeya waxa weye waa deegaanka loogu talagalay magaalada qardho oo weliba jayga jaamacadda iridkiisa wixii ka xiga waqooyiga waxaan leenahay marka dadka sida sharci darrada u degay dhulka ama iska qabsaday kilomitirada waxaan uga digaynaa in la qaadi doono ololo ballaaran waxaan u soo jeedinaynaa marka qof kasta inuu sii banneeyo dhulka danta guud sidoo kale taliyaha gobolka karkaar cabdulqaadir jaamac dirir ayaa isna dhankiisa ka hadlay shirkaasi
maanta waxaan ku adkaynayaa qoryaha shacabka ama dadka dhar caddaada ciidamada ah ay la marayaan in magaalada oo lagu dhex- lagu xaragoonayo suuqa dhexdiisa waxaan rabaa inaan u sheego inaysan bulshadu u qalmin arrintaas inay sas gelinayso inay amniga khalkhal ku tahay waxaan u soo jeedinayaa marka qof walba inuu guri- qoriga ku xisaabtamo guryihiisa uusan ula iman meelaha shaaracyada ah iyo bulshada horteeda
ugu dambeyntii waxaa shirkaasi soo xiray maamulka gobolka karkaar mudane siciid maxamed faahiye Een, laba la iskuma helo shacabkeennu laba iskuma helaan inay maamulka dhaliilaan oo yidhaahdaan maamul aan waxba qabanayn baa jira iyo inay iyagu sharcigii indhaha ka ridaan la iskuma helo waxaan ognahay dadkeennu inay boqolkiiba toddobaatan ay xoolo dhaqato yihiin dadka xoolo dhaqatadana waxa inagu aynu ku nool nahayna waa xoolaha haddii xoolihii haddaynu in- indhaha ka ridno oo dhulkii ay degaanayeen ama dhulkii ay daaqayeen aynu guryo ka dhisno ama aynu xirmooyin ka dhisno ama aynu inagu oodanno haddii xooluhu inoo noolaan maayaan inaguna waxaynu ku nool nahay waa xoolaha waa markii ugu horeysay eelaamaha amniga ee gobolka karkaar iyo mas-uuliyiinta gobolku ay wada yeeshaan shir noocan oo kale ah oo looga hadlayo arrimaha amniga iyo ka hortagga xaalufinta deegaanada ee gobolka karkaar tan iyo intii loo soo magacaabay xilka qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimada jubbaland ayaa qaldaan ka muujinaya guddiga doorashooyinka jubbaland qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimada iyo maamulka jubbaland ayaa cabasho balan waxay ka muujinayaan guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland iyo sidoo kale shaqooyinka hadda ay hayaan musharaxiintan oo shashireed ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegeen in howlaha ay wadaan guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland aysan wax u cuntaba musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada jubbaland guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa xilligan waxay ku eedeeyeen inay wadaan musuqmaasuq islamarkaasna ay beelaha qaar ee jubbaland ay ka sameynayaan waxay u yeereen sadbursi waxaa shir isugu yimid eh, sideed murashax oo u taagan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka jubbaland Eh, shirkaas waxaa ka soo baxay qodobo dhaxalgal ah qodobadaas waxay kala yihiin qodobka koowaad odayaasha dhaqanka waa in ay noqdaan odayaasha saxda ah ee dhaqanka reer jubbaland odayaashaana waa inay isla xaqiijiyaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland wasaaradahooda arrimaha gudahu qodobka labaad waxaa weeye meesha lagu sameynayo doorashadu waa inay noqoto meel amnigeedu sugan yahay oo dhammaan murashaxiintu iyo xubnaha kale ee ka tirsan doorashadu ay ku qanacsan yihiin nabadgelyadeeda nabadgelyadeeduna waa inay isla sugaan eh, dowladda federaalka eh, jamhuuriyadda soomaaliya amisom iyo dowlad goboleedka jubbaland qodobka saddexaad waxaa weeye eh, murashaxiintu ma yeeli doonaan ama ma ogolaan doonaan arinta ah saddex qof ayay odayaashu soo saarayaan waxay ogolaan doonaan oo keli ah odaygii waliba hal ya qof inuu soo saaro isagoo la tashanaya eh, qab- qabaayilka ya eh, maxay ahayd reer jubbaland Een, waxaan rabaa inaan idiin sheego ee, doorashada meesha ka dhacaysa oo loo yaqaan venue waa inuu noqdaa meel dhexdhexaada oo neutraala oo lagu wada qanacsan yahay oo muxuu ahay aan walbahaar lahayn Ee, muxuu ahay ku haynin walbahaar musharaxiinta iyo nimanka la yidhaahdo xildhibaanada ee labadaba marka taas waxaan codsanaynaa in lagu noqdo een, ayna noqoto meel aan ku wada qanacsannahay Een, guddiga doorashooyinka ee mudane iga horreeyay si fiican u sharaxay qodobka dastuuriga ah iyagoo weliba aan ku imanin haddana lumiyey ee, kalsoonidanadii sharax ahaan waxaan u sheegaynaa ee, qoraalkooda inay idinku aada haysaan oo ay ka mid yihiin haddaan in yar kadib ugu noqdo ee, musharaxiintu ay isdiiwaan geliyeen lix iyo tobanka ilaa laba iyo labaatanka iyagu maba lahaba sharciyan waxaa iskale guddoonka baarlamaanka ee soo bixi doona ayaa iskale musharaxiinta madaxweynaha inay maamulaan oo weydiiyaan diiwaangelintooda iyagu waxay ku egyihiin shaqadooda ku eg tahay soo saaridda xildhibaanada marka horta waa in ay sharciyadaas gartaan waxay kaloo lumiyeen oo nasiib daraa inay yidhahdaan toddoba casho gudahood bay ku dhacaysaa afar iyo labaatanka ogost iyo inta udhexaysa soddonka ogostna adduunka meelay kaga qoran tahay Eh, ma ay jirto waxa idin la sheego maalin iyo saacad doorashadu ay dhacayso doorashooyinka surprise ma laha in la isku kariyo doorashooyinka caalamka loogama baran shantii qodob oo laga dhawaajiyey ee annaga aan isku waafaqsannahay Eh, waxaa jira in haddii ay dhacdo arrinta noogu culus oo noogu waaweyn waxa waye guddigan la sheegayo guddiga doorashada la leeyahay inay sidoodaas hawshooda ku fuliyaan odayaashan la jujuubayn ay ay- sida la sheegay saddexdii nin intay keenaan hal hal laga qaato arrinta u weyn waxaa weeye musharaxiinta inay ka midaysan yihiin inay qaadici doonaan doorashadaasi aan ku tilmaami doona mid aan waxba ka jirin sida laga dhawaajiyeyna meel laalaaliya meeshii munaasib ah oo aan ku qaban karno doorashadaas insha allahu tacaala inaan ku qabsan doono warka ma doonayo inaan iska sii badiyo halkaasaan kusoo koobaya waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno doorashada hadda jubbaland ka socota inay guud ahaan dabamarsan tahay nooca doorashooyinka soomaaliya waxaan rabnaa inaan xaqiijino doorashadaasi inay afduuban tahay una afduuban tahay eh, ninka madaxweynaha ka ah jubbaland ee xilkiisoo hadda dhammaaday hadduu murashax yahay inuu murashaxiinta ka mid noqdo la doonayo hadduusan murashaxayn inuu banaanka ka istaaga la doonayo inay u afduuban tahay inay u afduuban tahay broseskii oo dhan hadday tahay xulitaankii baarlamaanka iyo habraacyadii la raaci lahaay oo dhan inay afduub ku jiraan oo si cad u afduuban yihiin waxaa muuqata odayaashii dhaqanku inay afduuban yihiin waxaa muuqata nidaamkii security-gu inuu afduuban yahay waxaa muuqata shuruucdii oo dhan in laga booday oo si shaksiya barnaamijkaas eh, qof ugu adeeganayo wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tababar ku saabsanaa xoojinta ganacsi yaryar maxamed aadan socdaal wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta u furtay ku dhowaad konton qoys towbar ku saabsan ganacsiga iyo shaqo abuurisa towbarka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana lagu bari doonaa muddada tobabarka uu socdo sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ganacsiyada yaryar iyo shaqo abuur loo sameynayo haweenka qaarkood kasoo barakacay deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha maalgelinayay barnaamijkan ayagoo sheegay in muddo ay soo dhiraan dhirinayeen balse ugu dambeyntii maanta ay ku guuleysteen maanta halkan waxaa u imaateen barnaamij ah ee, waxaa tihiin kontonkii qoys ee, be- beecmushtarka yaryarka ah oo loo baahan yahay ee, mashruucan wasaaradda ganacsiga iyo adeso a c h iyo s s f ay iska kaashanayaan ee, oo ah in laga caawiyo ee, saa ganacsigiinay u weyneyn lahdeen aana u subsan lahdeen waxaa la yidhahda urur ama association waxaa la yidhaahdo oo ah ee, dadka la tababari lahaa ku soo dhowaada ee, tababarkan ulajeedadiisa waxay tahay in aan annaga isku tashanno annaga aan aan su- dhexdeena aan waxaan la siinayo wax yar waay staad ah balse in iniga aad noqotiin iskaashato oo waxa qof kasto a- ay iscaawisin dhexdiina business plan aad la imaateen qorsho oo aad la imaatiin oo ku shaqaysan lahaadeen Een, barnaamijka la wado ee, ayuta pluska ee, ayuta waa garanayna soo maa ya ayutadii waa ka duwanta ayutadii waxay ahaan jirtay ama dadka xigbad say u yaqaanaan qaar ayutada awal waxay ahaan jirtay ee, islaamo inay biilka iska qaadqaadaan oo wax isku dardarsadaan oo islaan la siimaan soo maaha kan maaha kan account baa furinaysiin ee, lacagtii aad isku darsanaysiin waxay yeelanaysiin awood ah in aad ee, haddii yaanyo koox ay yaanyo gado oo ama qudaar ay gado kooxdaasi qolada beeraha ay qudaarta ka keenta ay dhahaan waxaa naga dhin waxaana haysanaa oo lacag fiican ay isku- isku dardarsadeen hal account aad furitiin bilaawa nagada korto marka meelsin ku rajaya insha allahu tacaala in isigna ka shaqaysataano walaahi madiiba abuur- abuur- abuur- abuurkii ay laagnay may walaa may lagu faday waa adudu walbadanoo hata geeka walbadanoo taraayaan hata zaaid ma bajaraan laakiin waa yarah may la faday tartiibsataano ee, ka shaqaysataano wal ha ku saarataan mayn rajaya insha allahu tacaala in oo bilaaw nagada doonto inkastoo ee, beesa badanoo geeka wal bilo sanad gudaashii wallah ku saar koran laakiin hatana may rajeyna in oo wal oo bilaaw bilaaw nagada koran إن شاء الله ما يصير هجانا إني كفاية ستان برنامجكم توبر كنا قاعدتان كل معلن كنا وولس إن شاء الله أو برنامج كنا قرداو سينا كفاية ستا agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa goobta ka hadlay isagoona si rasmi ah u dahfuray tababarkan sheegayna in ay sii dardargelin doonaan ka wasaarad ahaan fadal cabdulaahi mursal agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa hoosta ka xariiqay in ganacsatada yaryar ay dhiiragelin u sameyn doonaan islamaraxantaasna ay maalgelin doonaan tahay in oo dadka maadaama howlo business una ka jarna inay oo dadka lang abuura sidii isu ogdanba ganacsiga ya barakaysan wala hadda oo dadka la siiyahay walyaro laakiin lankii oo fikrad cusub ama business cusub oo oo lanka lanka ka sabne oo dhini badan criteria badan usu ku feeriyay lamba hadda dadka inta kuusan usku qorshado mae lamba waxyaabo teman yahay waxyaaba us teman yahay ama jara doona oo qorsho oo lagu tababar doono oo business plan eh oo qorshagii walaasi isu ku fadow ilaa uusu hiigsigu isu fadow in isu hadiyaarsada ganacsiga mayman shalbay lanko hata kimiya in bilaabo fade lankon waaba ka dhaha jara lanka kaasi ka dhaha jara qaabkii usina sameel failan ku deer lanka kaba lahay hiigsigu isu higsidahay silangeysi lahay in oo waxyaabaha oo grantiga wala hadda la sheegahay walyaru laakiin lanka mayba wal antaraayna lankii hajeeda koy walku qobsay le marka qof kasta oo fursadan usug oo heli lankasta misle helna laakiin dadka dadka kooban heli karo waa konton qof waa dad hadamadalan fiiri dad derjaro laakiin may walan qobadaayana kontonkaba may boolankii usu gobolkaasi un ku dhiina ku fa'iidaysadayo walan taraayan mayna kahama weygna ini oo wala hadda la heli oo hay-adan niikaalamayta iyo inku badan hay-ado kale oo ini niikaalamayan ka tala jarna warka subax intaas ku yahay tan iyo kulan dambe subax wanaagsan